إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad haweennimadan ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah mu'asasada alkataayib ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay baahiso xalqada shanaad ee taxanaha ah geedigii garguurta guulmise gebidhacaleyn dowladda federaalk ayaa dagaal qabiil oo faraha looga gubtay ka riday waddanka oo dhan marka laga reebo walayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab dibadbax looga soo horjeedo amar haweenka muslimaadka ah looga dhigayo xijaabka sharciga ah ayaa ka dhacay gobol ka tirsan dalka itoobiya kanaalka alkataayib al akhbaariyah ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan qaybta labaatan iyo koowaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ah kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka iidaale ee walaayada islaamiga ah ee baay dowladda federaalka ayaa maanta burburin ka bilowday xaafad ka tirsan magaalada muqdisho warka dibaddana madaxweyne beereley soo noqday soona xukumay dalka maraykanka ayaa geeriyooday intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorkaroonaa haatanna u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo fidsan mu'asasada alkataayib ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socdo ay baahiso xalqada shanaad ee taxanaha geedigii garguurta guulmise gebidhacleyn faahfaahin ku aadan waa kan cabdulkhaaliq maclin cabdiweli aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdalla mukhtaar een cabdallow goordhow mu'asasada alkataa'ib ee garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday in ay soo gudbi doonto muuqaalkii shanaad muuqaaladii ay ugu magacdartay geedigii gurgurta gulmisi gebidhacleyn muuqaalkan ayay sheegtay mu'asasada alkataa'ib in ay kusoo gudbi doonto xogo muhiim ah marka dhegeystayaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxa ay kaga bagan doonaan barnaamijka dhuuxa waraysyada insha allahu tacaala dowladda federaalk ayaa dagaal qabiil oo faraha looga gubtay ka riday waddanka oo dhan marka laga reebo walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya maxamed daahir
in ka badan lix iyo toban goobood oo dalka soomaaliya ah waxaa xilligan ka soconaya dagaal qabiileedyo siyaasadaysan kuwaasoo lagu eedeynayo inay hurinayaan dowladda federaalka iyo gacmo shisheeye dagaalada ayaa ka socda gobollada waqooyi gobolka mudug galgaduud qaybo ka mid ah shabeellaha dhexe iyo deegaano ka mid ah jubbada hoose qaybta ay haystaan kenyaatiga iyo maamulka la baxay jubbaland sababta ka dambaysa dagaaladan waxaa toddobaadkan si faahfaahsan loogu soo bandhigay xalqada afaraad ee geediga gurguurta oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida ku cad muuqaalka waxa ay dagaaladan waddanka ka qarxeen markii la doortay xasan sheekh kaasoo cagsi u beddelay halkudhigii uu doorashada ku galay oo ahayd soomaali heshiis ah dunidana la heshiis ah macluumaadka ay bixiyeen siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ka soo muuqday filimka alkataa'ib ayaa toos uga tarjumaya waaqiciga dhabta ah ee maanta waddanka uu ku sugan yahay waxaana ay sheegayaan in xasan sheikh uu dalka geliyey xaalad halis ah oo aanan horay u soo marin xitaa xiliyadii hogaamiye kooxeedyada
soomaali heshiis ah halka ay taagan tahay intii loogu yimid hataa way kalato dowlad goboleedyo qabiil qabiilaa laisu haystaa waad ogsoontihiin kow iyo toban meelood ilaa lix iyo toban meelood baa la sheegaa oo qabaa'il soomaaliyeed isdagaalaya oo taas waxaa weeye soomaali heshiisa meeshii ma jirto dunideedana la heshiisa ayadana meeshii waa ka baxday madaxweynaha alhayskiisa waxa u ahayd soomaali heshiisa dunideedana heshiis laa soomaali heshiisa waxaan dhaxallay inaan in la yidhaahdo loo joojin maayo dagaallo sukeeye musuq maasuq amni darro iyo bulshadii soomaaliyeed oo kala tagtay waxaan ka war haynaa cirif ilaa looyacaddo ilaa raas casayr iyo raas kambooni qabiilada soomaaliyeed inay isku laynayaan dowladduna waxay ka qabatay xukuumaddu ama laanta fulintu oo iyada ammaandeydkeedu yahay ma jirto dalku maanta hubantila'aan dastuur ayuu ku jiraa daahir amiin jesow iyo maryan oo ka mid ah baarlamaanka muqdisho iyo falaaqeeyo lagu magacaabo cabdirasaaq shirdoon ayaa dhankooda si cad ugu eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalka inuu waddanka geliyo colaad qabiileed iyo dab saameeyey waddanka geeska gees marka madaxweynaha waa inuu iska bedelo halbeegan uu maxaa la dhihi jiray halbeegiisa hadeertan soomaali heshiis ma halbeegiisa waa dhul la boobaayo iyo corruption iyo wax kastoo xuna halbeegiisa ah kelmaddii ahayd soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah oo isu badashay soomaali isdilayso dunidiina aan cilaaqaadkeeda sal fadhiya ayna laheenna waa arkaa oo mootis waxay ahayd eh, soomaali heshiisa dunidan heshiis laah laakiin taas waxay isku bedeshay soomaali dirirsan adduunkan aan heshiis lahayn taas isu bedeshay oo hadda soomaaliya adduun ay heshiis la tahay oo aan imaaraad oo ayagu dan soomaaliya kale maahane ma aragno soomaali heshiisana ma aragno tareenka xasan shiikh uu yidhi tareenkaygu waa tareen weyn oo cid walbuu qaadaane wuu holcayaa oo horey iyo gadaalba wuu ka holcayaa koonarka ugu shisheeya haddaad ka soo bulooyid dagaal ahli ah oo soomaaliya ay way hore ka gudubtay oo magaalo lagu dirirahayaa ka socda oo dadka mas- matada la xasuuqayo waad waad og tahay in hubkii s- dowladda soomaaliya ay lahayd oo magaca soomaaliya lagu soo qaaday in qabila loo qaybiyey oo macusley loo qaybiyey xasan sheekh ayaa dhankiisa ku hadlay warar uu ku sii kala fogeynayo qabaa'ilka soomaaliyeed islamarkaana uu ka dhigayo kuwo aanan dhaqan wadaagin
fowdadu waa jirtaa dalka waana imaanaysaa muddana way sii jiraysaa qabiilka raasgalboodi degan iyo qari- qabiilka loogi caddo degan wax ka dhexeeya ma laha afkaa ka dhexeeya soomaalinimada xeer kama dhexeeya dhaqan kama dhewa ka dhexeeya ma laha sanadkii labada kun laba iyo labaatanka waraysi alfurqaan la yeelatay afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh cali maxamuud raage waxa uu ku sheegay in xasan sheekh uu muddo dheer ka soo mid ahaa hay-addii c r d oo shaqadeedu ay ahayd isku dirka qabaa'ilka soomaaliyeed haddana shaqada uu waddanka ka bilaabay ay tahay isla shaqadii uu ka shaqayn jiray si aad ogtihiin ummadda soomaaliyeed waa isdagaali jirtay qabiilqabiil isu jirtay qabiilqabiilka ay isu disheen soomaalida oo sidaan loo kala googooyo yani soomaalida markii qabiil la isugu dilaayo waxaa la rabay in sidaan maanta ay tahay loo kala googooyo oo hadda sa dareemaysaan dowlad goboleed waxay ku dhisan yihiin qabyaalad ayay ku dhisan yihiin rasiidyadu waxay ku dhisan tahay qabyaalad si loo gaarsiiyo heerkan isaga ah in la kala googooyo hubkaa la isugu dhiibi jiray yaa ka shaqayn jiray hay-ado ay gaaladu samaysatay hay-adahaas waxaa ugu waaweynaay hay-adda la yidhaahdo c r d xasan sheekhna wuxuu ka mid ahay iyo in badan oo ka mid ah dowladdiisana waxay ka mid ahaayeen c r d ay ka mid ahaayeen waa nimankii shaqadan qaban jiray marka oo waxa weeye ummadda hubka isugu dhiibi jiray xogaha beenta u kala samayn jiray dhibaatada ka shaqayn jiray nimanka uu ka soo jeeda marka waxaan markaan ku leeyahay kale madax dooli kama xajiso shaqadii uu weli wadaa xitaa haddii buhtaanan wazuuran uu sheegtay madaxweyne soomaaliyeed inuu yahay weli hadafkii gaaladii hore ayuu weli xoojina markaasuu rabaa hadda weli asagu maca dowlad sheeganaya haddana inuu dadka haddana hubka isugu dhiibo oo uu soo nooleeyo kuwii sharta qabiilka hurin jiray oo uu soo nooleeyo mooryaantii wadoonka istaagi jirtay oo uu soo nooleeyo kuwii gabdhaha kufsan jiray waa uu shaqadiisii hore oo sii ardhiyey tiibaa magaca dowladeed loo yeela hadda marka siyaasiyiin badan ayaa aaminsan in dowladda federaalka ay isku mashquulinayso qabaa'ilka soomaaliyeed si aan loogu midoobin boobka ay etoobiya ugu soo bareertay badda iyo beriga si ay u qabsadaan iyo boobka ay turkidu ku hayaan khayraadka soomaaliya oo uu shidaalku ugu horeeyo dalka soomaaliya maanta meel nabad ah oo qabaa'ilku walaalo ku yihiin waxaa ka jira oo keliya wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada shabaabulmujaahidiin dhulka ay ka taliso xarakatu shabaabulmujaahidiin waa meesha keliya ee hal qarni kadib geeridii sayidka iyo jihaadka daraawiishta lagu arkayo qabaa'ilaad kala duwan oo iyagoo midaysan mabda' diineed hanti ku bixinaya naftoodana u huraya taasina waa midda keenaysa in reer galbeedku ay dhaleeceeyaan xarakada geeska kalena ay ammaanaan oo dhaqaale ay siiyaan maamulada qabaa'ilada soomaaliyeed isku diraya dibadbax looga soo horjeedo amar haweenka muslimaadka ah looga dhigayo xijaabka sharciga ah ayaa ka dhacay gobol ka tirsan dalka itoobiya faahfaahinta warkaasi waa kan mar kale iyo cabdulkhaaliq macalin cabdiweli gobolka tigre ee waqooyiga itoobiya waxaa ka dhacay dibidbax ay dhigeen haweenka muslimaadka ah ee wax ka dhigta madaarista ku taalla gobolkaas kuwaas oo ay kaga soo horjeedaan amar xijaabka looga dhigayo haweenka dibidbaxa ayaa si gaar ah kaga dhacay magaalada axum ee ka tirsan ismaamulka tigre waxaana ay sheegeen in dowladda xabshida itoobiya ay amartay in aysan xijaaban karin ardayda isku soo bax sameeyey waxaa xitaa loo diiday in ay warbaahinta si toos ah ula hadlaan mid ka mid ah gabdhaha muslimaadka ah oo si hoose ula hadashay addis standared ayaa sheegtay in maamulada iskuulladu bilaabeen muddo hadda laga joogo laba toddobaad in ardayda muslimaadka ah laga mamnuuco xirashada xijaabka amarkan ayaa waxa uu ka soo baxay dowladda xabshida itoobiya iyadoona maamulayaasha madaarista ku amartay inay gabdhaha xijaabka ka dhigaan dowladda itoobiya ayaa marar badan sidan oo kale la dagaalantay gabdhaha muslimaadka ah ee ku nool dalkaasi iyagoona gabdhaha muslimaadka ah kula kaca jirdil iyo xereg kanaalka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan qeybta labaatan iyo koowaad ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka iidaaleh ee walayada islaamiga ah ee baay
أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين kanaalka wararka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey xalqada labaatan iyo koowaad ee silsiladda ah mashruuca qaybinta sekada ah ee sanadkan laga qaybiyey deegaano iyo degmooyin dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya xalqadan ayaa waxaa lagu soo gudbinayaa sida sanadkan sekada looga qaybiyey degmada iidaale ee walaayada baay filimkan ayaa lagu arkayaa xoolo aad u fara badan oo isugu jira geel iyo ari kuwaasoo loo qaybiyey dad aad u badan oo fuqaro iyo masaakiin ah inta aad ku guda jirto daawashada filimka waxaad arkaysaa qaar ka mid ah dadkii la siiyey sekada oo la hadlaya kanaalka alkataa'ib iyagoona u ducaynaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab abdinuur cabdiraxmaan xarur safaydna meliga suubiyahaye zakawaadka masaakinta la geebiyahay shaqnaf gaale maasha allah ilaahay galguulda korkuweeda samaynta inay kaalmayd على الإسلام دينا تبايعنا على الإقدام حتى يقوم الدين وعلى في الله سر في الخالدين
إبراهيم علي إبراهيم واي شناف قال الحمد لله إلهي كما أصلت مسلمين يقول الله سي قال الله يجيب
أما إن السعيد الحر
باين هذا محمد عبد يديره يك ذكرني ذكرني كباس إلهي نعمي الحمد لله يا شيخ ما يدنا إلهي كرجال
aflaamtan ayaa ah kuwo taxane ah oo lagu soo gudbinayo sida sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix sekada looga qaybiyey walaayaadka islaamiga ah dowladda federaalka ayaa maanta burburin ka bilowday xaafad ka tirsan magaalada muqdisho faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya cali aadan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo wata gaadiidka cagafcaafta loo yaqaano ayaa aroornimadii hore ee maanta waxay burburin ka bilaabeen mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho halka loo yaqaano buuloweykiyo oo ku taala degmada xamarjajab ee magaalada muqdisho ayay burburintu ka sameeyeen ciidamada dowladda federaalka waxayna cagafcagafta geliyeen guryo ay leeyihiin dadka rayidka ah qaar ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadda ayaa ka warramay dhibaatada ay kala kulmeen dowladda federaalka
ayaa waxaan aragnay askar xaafadda ku xaarareysan agafkooda wato oo oo ayaan na soo galeen markaas shacbadii buuliyoonkii ku dhaganaa shido ayay ku jiraan meel ay aadayaan ma laha meel u diyaarsan ma laha waa wax hore u dhacay waay marka waxay waa nagu habsiiyey madar marka ilaa lixdan sano ayayna deganaa halkaa dadkii ku dhashay mindibada goodkii taliyaniya u bixiyey marka hadee saakan waxyaalihii dhici jiray gudumin jiray ayay dhiibka noqotay hadda way socotaa maartay waa socotaa waa wadadii ay bixinayaan oo hadda laamiyarigana garaaca ayaa shaqaale wataan marka howsha way socotaa marka sida ilaahay ka dhigayna wareysa tan iyo markii dib loo doortay xasan sheekh maxamuud waxaa magaalada muqdisho laga barakiciyey dad rayd ah oo guryahooda laga xoogay iyagoona ilaa iyo hadda wax hooy ah aanan haysanin madaxweyne beereley soo noqday soona xukumay dalka mareykanka ayaa geeriyooday jimi kater oo jira da-da boqolka sano islamarkaana dalka mareykanka madaxweyne kasoo ahaa sannadii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii ilaa kun sagaal boqol siddeetan iyo kowdii ayaa maalintii shalay ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaala magaalada balens ee gobolka georgiya oo ka tirsan dalkaasi mareykanka geeridan ninkan mar madaxweynaha kasoo noqday dalka mareykanka ah ayaa warbaahinta la wadaagay wiilkiisa wuxuuna sheegay inuu dhintay shalay salaadii duhur kadib ninkan ayaa ka tirsanaa xisbiga dimuquraadiga ee dalkaasi mareykanka wuxuuna yahuudda siiyey dhul wuxuuna yahuuddu siiyey dhulka saynaah ee maanta ku yaala dalka masar wuxuuna dunidan ku noolaa muddo boqol sano ah maalinna rabbigii abuurtay ma rumayn sidaasi ayuuna ku dhintay noloshiisana kusoo dhammaatay wuxuu soo ahaa nin beereley ah gaar ahaan beeraha looska ee waddanka mareykanka dhegeystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa